hoos u dhacan amaba hoos u dhigiddan ku yimid qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka gaadiidka ee laga dareemay guud ahaan dalka kenya ayaa yimid kadib markii mas-uuliyiinta hay-adda maaraynta tamarta iyo shidaalka ee dowladda kenya ay dib u eegis ay ku sameeyeen qiimaha shidaalka kenya oo bilihii lasoo dhaafay ay dadku gaar ahaanna dadka gaadiidleyda ah ay aad uga cabanayeen dadka kenyaanka ah iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada kenya ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay go-aanka ay dowladda kenya ay hoos ugu dhigtay qiimihii shidaalka ee dalkeeda kaasoo markii hore ay dadku dhib ku qabeen ganacsatada soomaalida ee kenya gaar ahaana magaalada nairobi ayaa ka mid ah dadka ka hadlay tillaabadaasi cumar ibraahim xuseen oo ka mid ah ganacsatada suuqa islii ayaa aaminsan in tillaabada ay dowladdu ay ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ay keeni karto isbeddel weyn oo ku yimaada dhanka qaybaha kala duwan ee nolosha waddanka waxda u qaabilsan controolka shidaalka oo marka lasoo gaaday e apra la yihahdo oo energy petroleum regulatory authority ayaa waxay dhintay in la dhimo petroolka shan shilin naaftada afar shilin gaaska caadiga mise kerosin loo yaqaanana laba shilin taas waxay ka dhigantaa waxawaaye in maarata qiimihii wax walba maarata oo ku saabsanaa shidaalka inuu hoos imaado waxaas isbedel uu ku yimaado transportka qaybta transportka alaabta kala rabideeda iyo wixii iyo iyo wax walbaba shidaal ku saabsan nolosha dhan maagta nolosha dhan waxay ku xiran tahay shidaalka qiimaha shidaalka wax walba hadday tahay factoriyaash hadday tahay wax soo saarid hadday tahay maarata manufacturing hadday tahay wax walbaba shidaalka wax qeyb weyn uu ka yahay wadankana waxaa waaye lafdhabarka dhaqaalaha uu ka mid yahay marka intaas waxaa laga yaabaa inay isbedel keento alaabta badeecada iyo wax isbeec inay isdhinto laakiin inkastoo isla markiiba ay noqon karin oo wakti kadib ay noqonayso isbuuc laba isbuuc kadib inay isbedel timaadaan laga yaaba because waxaad ogtahay alaabihii hadda la keenay mise isbuucan la keenay qiimihii hore ayay ku yimaadeen marka qiimo dhimidan oo waxaa laga yaaba laba wiig mise laba saddex wiig camal kadib inay isbedel keento taasna ay maciishada waad ogtahay kenya xaaladda meel ay weligeed gaarin ayay gaartay qiimaha wax walba badeecadii oo maarata maalma maalin kasta la isticmaalay in maarata sokor hadday tahay hadday maarata ugaalida wadanka waxa looga yaqaan aada loo isticmaalo wax walba qiimaha ku darsamo marka waxaan isleeyahay isbedel inay keentaa laga yaaba inkastoo aan leenahay dowladda siday hadda ku wada hadday hore usii wado nolosha wax isbedel badanaa ku imaanaya sababtoo ah dadka caadiga aha boqol kiiba siddeetan ma sagaashan ma awoodaan in noloshii xaaladii sida hadda lagu jiro waan ognahay adduunyada dhamaanta maanteeda waxaa ka jira maarata isbedel dhaqaale xumaa ka jirta laakiin waxaa isleeyahay in dowladda wax ka bedesho oo hadday wax kabi karto kabto go-aankan ay dowladdu ku dhintay qiimihii shidaalka ee dalka ayaa noqon doona mid sii shaqayn doona ilaa afar iyo tobanka bisha soo socota lamana oga in qiimaha shidaalka uu halkiisii hore uu ku laaban doono iyo in kale qaybaha kala duwan ee bulshada waddanka ayaana weli walaac ka qaba arrintaasi hoos u dhigista qiimaha shidaalka ee ay dowladda kenya ee ku dhawaaqday ayaa imaanaya xilli weli qiimaha kale ee nolosha ee waddanka aysan weli waxba iska bedelin oo ay weli dadka ku nool dalka kenya ay ka cabanayaan sare u kaca qiimaha nolosha waddanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi